wasaaradda qorsheynta maalgashiga ee iskaashiga caalamiga ah ee dowladda jubbaland ayaa agabyo muhiima ku wareejisay isbitaalka weyn ee degmada kismaayo wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka jubbaland wasaaradda waxbarashada adeegaas oo isugu jiray qalab kala duwan oo ka mid ahaayeen kuraas sariiro iyo adeegyo kale oo muhiima haddaba cabdiraxmaan xasan oo ka mid ah waaxda shaqaalaha iyo maaliyadda ahna kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta ayaa faahfaahin ka bixiyey qalabka ay u qeybiyeen wasaaradaha inay maanta distribution ku samayso een, alaab isugu jirto kuraas iyo miisas iyo sariiro iyo jooradayaal iyo go ay soo gaarsiisay ee, hay-ad world vision ee, waan u mahadcelinaynaa Ee, sidoo kale waxaan alaabtaasi een, ku wareejinay ama aan gaarsiinay xarumaha dowladda sida wasaaradda haweenka wasaaradda waxbarashada wasaaradda een, haweenka iyo wasaaradda humanitarianka Een, sidoo kale ee, waxaanu gaarsiinay sariiro iyo miisas iyo kuraas een, xarumaha social sectorska sida een, Kismaayo Women Development Center, Family Care Center iyo sidoo kale een, mental health xayeen isbitaalka dhimirka oo aanan gaarsiinay alaab ee, ku filan run ahaantii waxaana uga mahadcelinaynaa hay-adda World Vision oo alaabtaasi ee, soo gaarsiisay alaabtaani waa alaab een, gift of inkind oonay ka timid een, maraykanka ayna isku soo arooriyeen dad muxsiniin ah marka aad baa u mahadsantihiin